Magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose oo ah magaalo xuduudeed ayaa waayadii dambe waxaa ku soo badanayay hirgelinta goobo ganacsi oo cusub. Ganacsiyada cusub ayaa ah mid qayb libaax leh ka qaadanaya kor u qaadista horumarinta dhaqaalaha degmada. Degmada ayaa sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay ku tallaabsanaysay horumaro kala duwan sida caafimaadka, ganacsiga iyo sidoo kale dhismaha oo si xawaare leh uga socda degmada. Ganacsiga magaalada ayaa waayadii ugu dambeeyay si kala duwan uga dhex muuqday magaalada. Dadka ugu badan ee ganacsiyada ku soo biireen ay ka mid yihiin haweenka degmada. Haweenka ku nool magaalada Doble ayaa waxay kaalin weyn kaga jiraan ganacsiga magaalada noocyadiisa kala duwan, iyagoo si isdaba joog ah ugu soo biiraya ganacsiga degmada. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah haweenka ganacsiyada cusub samaystay, iyagoo ka warbixiyay ganacsigooda iyo caqabadaha ay la kulmeen.
Tun baa la ii dhahaa magaalada Doble baan joogaa shoobin baan gataa abaaya waxay u dhaliyay inaan shaqaysto marka hore marka labaadna gabdhaha walaaley inay ka faa'iidaystaan ganacsigan hada ilaa iyo saddex bilood bishana saddex ka eh abaaya horta iskuul baan soo bogay marka koowaad marka labaadna inaan shaqaysta aan damcay marka ciddeen inaan u shaqeeyo wayna ii suurta gashay alxamdulilah hore waxaan ku iminaya inaan gacanteeda aan ku ceelbaxo gacanteeda aan ku shaqaysto alxamdulilah haddana waan ku ceelbaxay meel ayaa ii furan ganacsi haa gabdhaha hablaha ku nool deegaanka waxay u tahay bilic iyo qurux dumar fursad shaqa ayaa waay in badan bay iska maalgeliyeen dee fursad shaqana way u noqotay caqabada ugu weyn waxaa laba bilood horta meeshan guri lama helo badanaa laba bilood aan guri raadinay kadib saf aan safray waan soo adeeyay alxamdulilah haddana de meeshayaan deganahay magacayga waxaa la dhahaa salme maxamed xasan haa waxaan ka mid ah haweenka dharka iyo waxyaabaha yaryar ku gada suuqa dhobley maxay taa alaabooyinkan yaryar iyo dharkaanaan ku gadnaa alxamdulilah ciyaalka ayaan isaga korsanaa hadda kuma dhimanin inkastoo aan suuqa dhoobley maxay hataana ayna wax fiicanoo hadda weyn suuqada uusan lahayn haddana waan iska fiicanna alxamdulilah meelahaas yaryaraan kismaayo iyo xamar iyo lacago yaryar waxaan u tuuranaynaa marka maxay hataane markii naloo keenaa waa iska xabad gadaysanaa